bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo labaatanka bisha julaay sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gobolka sanaag ayaa waxa ay ku waramayaan in xiise dagaal ay weli ka taagan tahay halka iyadoo lasoo sheegaya ciidamo ka tirsan maamulka puntlandna inay kusii qulqulayaan qaybo ka mid a gobolka sanaag gaar ahaan aagii dhowaan ay ku dagaalameen labada dhinac wararka naga soo gaaraya sanaag ayaa sidoo kale waxa ay ku waramayaan in barakac xoogan uu ka bilowday qaybo ka mid a deegaanada gobolkaasi gaar ahaan goobaha ay labada ciidan isku horfadhiyaan iyadoo wararku qaar ay sheegayaan in ciidamada maamulka puntland ay ka kala baxeen deegaanada waa gobolada nugaal iyo sidoo kale bari ayagoona kusii wajahan gobolkaasi sanaag oo maalmo ka hor ay ku dagaalameen labada ciidan iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in maxaabiis ka tirsan maamulka puntland la geeyey magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan dhinaca kalena isla wararka gobolka sanaag maamulka khatuma ayaa waxa uu sheegay inuu dagaalka la hortegi doono sanaadiiqda codbixinta ee la geeyay qaybo ka mid a gobolada sanaag iyo sool waxa uuna sidoo kale tilmaamay maamulka khatumo in marnaba aysan yeeli doonin in goobahooda ama xarumaha qaar ee ka mid a maamulka khatumo aan la gey karin sanaadiiqda codbixinta ee maamulka somalilan iyadoo somalilan iyo puntland ay isku haystaan deegaano ka mid a gobolkaasi sanaaga wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka khatumo ayaa waxa uu tilmaamay in marnaba aysan u dulqaadan doonin arrintaasi dhowaana gacantooda ay soo geli doonto sidoo kale magaalo madaxda gobolka sool ee laascanood registratinka iyo doorashada iyo waxaa la sheegaya inaan eriyada la keenin hadeerna eriyadaas meel ku dhow ciidamo badan oo aanu leenahay baa waanba baxay oo ku maqan haddii aan la koorooya deegaamadan kale oo dhinaca kan soo xiga gobolka sool dhinaciisa waqooyi iyo dhinaca gobolka caynna diyaargarow ballaaran baa looga jiraa waayo maya xal laga gaarayaa ma jirto annagu xabad kaga saarna mooyaane bisha oktoobar soo soo socota inta ka horeysa ayaa degmada laasxaanood gacanta iyada soo geli doontaa haddii alla idinka ka dhigo ilaahay laga arrintaa waa lama soo arrintaasi ma suurtoobayso dhulkana lama keeni karo ciidanka iyo wareeganba buu ku jiraa haddii la kuurooyahay waa u diyaar baanu nahay arrintaa lama aqbalayo dadkaasna waa dad soomaali diida haddii alla kuurooya aan soomaali ogolayn shisheeye u shaqeeya dadyow kale ay dabada ka wadaan oo soomaalinimada kasoo horjeeda sidaa marka ay tahay anna kuma soo dhaweynayno mana yeelayno midnimada dalka soomaaliya aanuna u taaganahay oo difaacaynano ma jiro ma jiro ma jiro dagaalka ma jiro somalilan waxa la yidhahdaa wax jira maaha
sidoo kale wasiirka ayaa beeniyey warar muddooyinkii dambe soo baxayay oo sheegayay in xubno ka tirsan maamulka khatumo ay tageen magaalada hargeysa kuwaasoo wadaxaajood kula jira maamulka somalilan waxauna wasiirku tilmaamay in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuur ah wax wada hadal aanu aanu ka dhexaynin maamulka khatumo iyo sidoo kale midka somalilan uu ku eedeeyey inuu diidan yahay midnimada bulshada soomaaliyeed sida hadalku u dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka khatumo
cid khaatuma ah oo hargeysa tagtay ama tegi doonta ama rabta ama weligeedba ay ka sugoobi karto arrintaas arrin jirta ma waa brobagando meelo kale laga keenay wey wax allaale wax ka jiraa ma jiro reer khaatuma ama caaqil ha noqdo ama oday ha noqdo ama garaag ha noqdo dhulkoodii bay joogaan dhulkoodii bay ka arrimanayaan maamulkooday taageersan yihiin khaatuma la yidhaahdo khaatumana waa soomaaliya calankii buluuga xididka dhexda ku lahaa qabtaa haddii ala koraya wixii soomaalinimo rabana waa taageersan yihiin sidaa weeye arrintaas halgankaasu wuxuu soo gaaray ilaa kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo labaatankii ingiriis baa lagula dirinayay dhulkan ingiriis ma iman dhulkan aanu anagu joogno khaatuma la yidhaahdo wax ingiriis la yidhaha nagama aqo dagaal baa naga dhay xabad baa naga dhay ilaa xornimadii la helay annaga iyo ingiriis xabad baanu sujidanay dagaal baana ka socday haddee waxay rabaanna waa wixii ingiriis wa jiray weyi annaguna ingiriis maayna niman soomaaliyeed baanu nahay xaajada soomaaliyeed dhulka alla unba annagana noo taalla abanagama gelin cid ingiriis iyo gaalo kale rabtaa hadda aado ma aha markii ugu horreysay hanjabaad noocani ay kasoo yeerta maamulka khatumo oo ku aadan deegaanada maamulkooda ee ay gacanta kula jiraan maamulada puntland iyo sidoo kale somalilan iyadoo inta badan hanjabaadahana ay yihiin kuwa isa soo daba isa soo tarayay muddooyinkii dambe maxkamad ku taalla dalkaasi maraykanka ayaa waxa ay dhegaysanaysaa dacwad loo hayso haweenay la sheegay inay taakulaysay ururka al-shabaab taas oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi maraykanka hooyadan oo degan sida la sheegay magaalada washington ayaa waxaa lagu maxkamadaynayaa maxkamad ku taalla gobolka virginia waxaana ay qiratay in ay lacago u dirtay ururka al-shabaab lacagtaasi oo tii ugu badneyd ay gaaraysay sida la sheegay shan kun oo dollarka maraykanka ah waxaana hinda cismaan oo ah afartan iyo afar sano jir haysata lix carruur ah haatan ay wajahaysaa maxkamadeyn ku aadan dacwad loo haysto oo ka dhan ah taakulaynta al-shabaab haweenaydan ayaana ugu dacwaddii ugu horraysay ee la dhegaystay waxay ku qiratay in ay lacago u dirtay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan ururka al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanadiisa in gaar ahaan magaalada kismaayo in ay faaruujiyaan goobihii dowladda si loogu shaqeeyo asigoo dhinaca kalena ka digay boobka dhulka dowladda ay leedahay waxauna sidoo kale axmed madoobe ku hanjabay in la burburi doono dhammaan guryaha laga dhistay goobaha basiibooyinka halka kuwa qaarna u sheegay in dadka loo sharciyey doono axmed madoobe ayaa tilmaamay in marnaba aan loo dulqaadan doonin cidda boobka ku hayso danta guud goobihii loogu adeegayay sida uu tilmaamay meesha anaguna markuu joogay tanlaanta aan joogay waxaan maxadda rabaa dowladda aan dhisnay iyo sistamka aan samaynay waxa ugu horeeya tallaabo ka qaada dawaaninta dowladda dhulka ay dowladdu lahay waxaan rabnaa inay soo celi guriga dabaqa ee xaaraanta lagu dhisigaa la digo dhulka lakoo qaatay waa la digo dhulka aan sharciga ahayn ee guryaha laga dhisay ee qofasiibada ah sida sharci loogu samaynaana fadligeed la diray guryaha talyaaniga carabka gentida kulli gacanta dowladda ku jiri karaa wakiil dowladdaa ka ah habar iyo saaxiib lagu ahaayo habartaasi waagi tanaadii ujeedeeniyo kaw sida lahaayo midna kula yeelanay dowladda matasha iyada wakiilka dadkaas hantidooda markay usoo noqdaan lama wareegayna waa nooceeda laakiin cidda wax ka tari kartaa waa dowladda xukuumadda wax ka tari karaysa hal qeybeeda waa qaadan madaxweynuhu wuxuu lahaa jilka gacmaha laga wada barkeeyey isaga gabeenkiisa iyo haweenkiisa siiyo wixii lagu soo reeyay noocaas waa qaadanaya laakiin haddaan aniga reerkii midna hal boosbay ku yeeranay anna waxaan balan qaaday inaan nin kalena ku yahay mar haddaan aniga damcigaga jirin oo aan saaka doonaynin inay sababteeduna konton boos qaato anaa labaatan qaato qof qaadanayaan aga jiro
owen elefna waxa ay sheegtay inaysan wax saameyna ku yeelan doonin dilka loo geystay hogaamiyahoodii waa xogayihii difaaca kaa oo ay dileen ciidamada etoobiya waxaana la tilmaamay in aysan middan noqonaynin mid saamaysa sida uu ka dhawaajiyey shaqsi ka mid ah kooxdaasi oo u hadlay kaasoo lagu magacaabo cadaani heraw hermoge waxa uuna sidoo kale ka dhawaajiyey inay sii wadi doonaan dagaalada ay kula jiraan etoobiya iyo sidoo kale al-shabaab oo uu sheegay inay dileen mid ka mid ah xoogayaashoodii hore u soo maray maamulka onelef sidoo kalena waxa uu ka hadlay arrinta la xiriirta wadahadallada dowladda etoobiya iyo onlf ugu soconayay kenya oo ay garwadeen ka heday dowladda kenya kaasoo uu tilmaamay in weli dhinaca etoobiya ay wax ka socon laayihiin sida hadalka uu dhigay
aagaasi ka dhaceen shiraadihii udhexeeya fayrfays xogeeyihii ugu horreeyey onlf xogeyihii gaashaandhiga sagaashan iyo labadii ayuu ku shiiday dagaalkii geergoon ka dhacay xogeyihii ku xigeyna wuxuu ku shiiday soomaaliya dhexdeeda oo olada al-shabaab baa dishay eliyaas shaqcali marka xogeyaal badan baa shiiday guddi fulin baa shiiday gabadhaxaa shiiday naftuure caadiyaa shiiday shacbiga innagaa shiiday marka ummadaha gobonadoonka ah waxay caddaan waxay astaan u tahay inuu dagaalku dhab naga yahay waxay astaan u tahay inaanaan arrintaa aynan ku joogsanaynin ilaa sagaashan iyo labadii xubno guddi fulin oo badan iyo golo dhexe iyo taliyayaal ciidan iyo naftuhurayaal iyo shacbi caadina way ku shiideen dagaalkan waana ku jiraynaa waan labanlaabaynaa insha allah adagna waan ka bixinaynaa arrinta hadalka dowladda kenya dhexdhexaadiye ka hore inooma socoto faylka mana uusan laabmin dhanka ethoobiyauna ka socon laayahay oo hogaamin la-aan baa haysa ethoobiya sidii oga baxay ninkii meeshan ka telin jiray talis dhexo oo ethoobiya arrinteeda dhinac u wada dhaqaajin kara ma jiro marka ishaysad gudahana sidaad ogtihiin yaa ka jira ururka e b r d f tu kooxu u kala gogo-ay t b f ta naftigeeda oo tiirdhexaad u ah e b r d f oo isku haysa iyadii baa laba gruub noqotay markuu madlas meesha ka baxay marka iyadaa mashquulsan oo
ugu dambaynna madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayib erdogan ayaa xaalad deg deg ah geliyey waddankiisa kadib afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi waxauna rajab tayib erdogan sheegay afgembiga in xaaladan deg deg ah ee la geliyay waddanka muddada saddexda bilo ay tahay mid lagu badbaadinayo dimuqraadiyadda balse aan looga soo horjeedin telefishinka dowladda ayuu kala hadlay shacabka waddankaasi turkiga kuwaasoo si adag kaga warsugayay go-aanada ka soo bixi kara madaxweyne rajab tayib erdogan taasoo ku aadan kiiska afgembigii dhicisoobay ee dhowaan ka dhacay waddankaasi turkiga warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadai naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin soo saaray warka idiinna akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh